magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen bahda daneeyayaasha hantidhowrka gudaha oo lagu soo bandhigay xirfadaha iyo waajibaadka hantidhowrka kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay hantidhowraha guud ee qaranka daneeyayaasha hantidhowrka iyo marti sharaf kale hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale ayaa daneeyayaasha hantidhowrka dalka kula dardaarmay inay horumariyaan xirfadahooda shaqo waxaan arkay dowladda maqnaanshaha hantidhowrayaasha gudaha laba kun iyo labaatan iyo labo waxay ku weysay lacag ku dhow fifty seven milyan macnaha baaraha gudahan jirin sharcigii waa la sameeyey oo sharciga maaraynta maaliyadda guud laba kun toban iyo sagaala la sameeyey xeer nidaamyahana laba kun labaatan iyo labo ayaa la meel mariyey markaas hantidhowruhu guduhu sharci ahaan waa dhisan yahay waddanku waa uu yaqaanaa sharcigu laakiin mushkiladdu waxay ahayd lixdan iyo sagaalka hay-adood ee dowladda hay-ad kasta waxay u baahnayd inay hesho ugu yaraan hal qof oo noqda hantidhowraha gudaha i i a marka rajay abuureysaa oo ah haddii xataa dowladdu weyso hantidhowraha gudaha oo dowladda u shaqeeya in la heli karaa hantidhowre gudaha oo madax bannaan agaasimaha ururka bangiyada soomaaliya yaasiin maxamuud cibaar iyo qaar ka mida ururada jaamacadaha dalka ayaa si wadajira u soo dhoweeyay kulanka iyagoo ka hadlay ahmiyadda hantidhowrka really soomaaliya waxaa u qabateen wax weyna u qabateen jabtarkan in la keenana horumar waaye as bankis association iyo financial sectorkana waa garab istaageynaa tiimkii bangiyada oo cawada inta jooga iyo inta ka maqanna waa gaarsii doonaa massajkan sida nolosheenna ay u noqotay meel walba ee u noqotay waxaasaa la sameeya facaha ka harin waxaasaa la sameeyaa samee iyaysan naga noqonin nolosheenna gaar ahaan marka laga hadlaayo dadka wax bartay ama maamulka bartay inaan anagana aan sidii dadkii waxba aan baranin dadkii howlo kala bartay laakiin maamulka waa ka mas-uuliyad badan yahay inaan ilaalino antidhowraha wuxuu iftiimiyey in dowladda federaalk soomaaliya riboodkii hantidhowrka uu sameeyey labada kun iyo laba iyo labaatanka inay inay muujinayso in is soomaaliya memberskeeda ama dadka certifiedka ah inay fursad weyn halkaas ugu bannaan tahay hogaankiisa iyo membershipkiisa iyo waxyaabahaas aada u ilaaliya dadka aad wax la qaybsanaysan dad soomaaliya ma aha dad idin yaqaano ma aha waxa isku kiinkeena waxaa weeye waa professionalism marka wax kasta waxaa ka dhigataan waxa adiga qeyb ah ka leedahay oo soomaali ay leedahay oo jabtarkiina uu yahay ku dadaalay in idinkana ka faa-iidaan dadka idinka idinka dambeeyana aada uga faa-iidaysaan kulanka ayaa door ka qaadan doona sidii loo horumarin lahaa hantidhowrka dalka iyo in la helo dhalinyaro horumarisa xirfadaha shaqo ee hantidhowrka